guddidii dhexdhexaadinta ka waday labadan beelood ee colaaddu ku dhex martay magaalada ceerigaabo iyo deegaanada hoos yimaada oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in labada dhinac ee colaaddu dhex martay labadooduba ay la qaateen nabadda islamarkaana ay guddidu gacanta ku hayso soo afjaridda colaadan cali maxamuud xaaji dirir oo ka mid ah waxgaradka ka shaqaynayay nabadaynta ayaa sheegay inay labada beeloodba siiyeen kalsoonida islamarkaasna ay labada qayboodba la qaateen nabadda waxaan leenahay marka hore waa nabad marka labaadna waxaan leenahay waa nabad marka saddexaadna waxaan leenahay waa nabad waxaanu leenahay reer sanaag maanta waxaanu ugu bishaaraynaynaa bishaaro wanaagsan oo nabad ah oo aanu ognahay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala aanu la kaashannay oo ilaahayna waafajiyey waxaanu la kulannay labada beelood ee arrinta shaqaaqadii dhex taallay labadii beelood waxaanu ka haynaa maandayd rasmi aanu ka haynaa waxayna noo dhiibeen taladii inay annaga nagu wareejiyeen qolo walibana ay dammaanad qaaday inay nabadgelyada ku fillaanayso labada gacmood bay isugu geynayso kabana aanu hadhine qolo walba ilaa iyo halka ugu hoosaysa baanu isla gaadnay waana la xidhnay iyaguna waa xidheen waana ku mahadsan yihiin waana iga mahad celinaynaa waayeelka labada beelood waxaanu leenahay ilaahay subxaana wa tacaala khayrka ha waafajiyo waa dadaaleen juhdi bay bixiyeen labada beeloodba waa ku dadaaleen inay nabadgelyadaasi nabadgelyadaa inay ka mida dhaliyaan suldaan ismaaciil nuur wacays oo ka mid ah madax dhaqameedka guddida dhexdhexaadinta ayaa sheegay in labada beelood ee colaaddu dhex martay ay la qaateen go'aanada xabad joojinta degmadii cerigaaba annagoo taagan gobolkii sanaag iyo degmooyinkiisii dhibaatadan ka dhacday waannu ka soo saaraynaa baaq nabadgelyo iyo xabajoojin oo dheer baaq dheer baannu ka diraynaa nabadda ah xabajoojintana waa xidaynaa intii waannu raagnay intii aannu maqnaynna waxaannu ku maqnayn nabaddaasoo aannu si fiican uga gungaadhno oo ilaahayna garansiiyey afar casho aannu hawshaa wadnay labada waa la shirayn waa ka guri wadnay waana ka soo gubnay aad baannu ugu mahadnaqaynaa wixii dhacayna wixii dhintayna wixii dhaawacnayna innaa lilah wa innaa ilayhi raajicuun waa ka tacsiyadaynaynaa labada reerba waxaannu leenahay hal sana allah idinka siiyo ilaahay baa mahadleh waxa weeye ilaahay waxaa wax ka daran buu hayaa ilaahay baannu la kaashannay waxqabadkaoo meel fuucan oo aannu gunta ka gaadhnay nabadda baannu maanta la marayna wixii baaqiana waxna waa hadeer waxna waa hadhowe wixii howlaha nooga baaqi oo labadaa reera waxaannu leenahay waa dhammaystiraynaa dowladdana dee waxaannu ugu baaqaynaa dowladda somalilayna dee nabadgelyada qaybna waxa ka qaata sidoo kale jiif caaqil aadan abokor ayaa bulshada ku dhaqan gobolka sanaag ugu baaqay in ay xoojiyaan nabadda iyo wada noolaashaha labada reere isqabtay mooyaane intii kale ee gobolka tiiri weeye ragga halka ku dhamme waa intii kale oo dhan weeye waa fadhida waana sidii caadadu ahaan jirtay reer cergaabo si ay ahaan jireen marka wax dhacaan waxaa kaca iyada oo beelaha haddii laba isqabato inta kalaa kacda oo ka gungaadha inay nabaddaa xidho oo heshiisiiso oo dhammayso nabaddaa aanu halkaa ku xidhnay hadday saxaafo tahay iyo hadday qof kale oo balaawo wada tahay cidina yaanay naga docodocayn qofkii docodocaya dembiga aakhirana isagaa leh xukuumaddana waxaan leenaha waa ina tallaabo ka qaado wixii docodocaya nabad waa in laga taliyo nabad waa in wax laga qabto nin waliba waxaanu la hadlaynaa dadka yagii reer sanaag ee agaguxu ku dhacay ee qofban beel istaagay waxaanu leenahay waxaa teganaha soo noqdeen waxa joogaana yaanay dhaqaaqin geesta kale waxaa magaalada ceerigaabo ku sii qulqulayay madax dhaqameed kala duwan siyaasiyiin iyo xildhibaano ka tirsan golayaasha baarlamaanka ee somalilan si ay qayb uga noqdaan nabadaynta labadan beelood ee dirirtuu dhex martay